أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maraykanka ayaa ballaariyey duqeymaha uu ku hayo iiraan xilli xukuumadda tehraan ay weeraro ku qaaday kuweyd iyo baxrayn maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaha kaasoo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada gamboole ee wilaayadaas xiriirka u dhexeeya dowladaha masar iyo eritrea ayaa sii xoogaysanaya xilli labadaasi dal ay xiisad kala dhexayso etoobiya howlgal qorshaysan oo lagu dilay sarkaal murtada ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose jumciyadda qur-aanka kariimka ayaa shahaadooyin guddoontiisay boqol iyo konton arday oo xifdisay qur-aanka kariimka kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose jabhadda t b lf ee tigre ayaa iska diiday cadaadis uga yimid dhanka maraykanka xilli ay kasii dirayso colaadda ka jirta dalka etoobiya kulan looga hadlayey horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga gedo عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin isniinaha taariikhdii hijiriguna ay tahay lixda bisha safar kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warkadda hornimo ugu doorka roona ayay intaasi haayeen haatan isagii oo dhan maraykanka ayaa ballaariyey weerarada uu ku qaadayo iiraan iyadoo dhanka kalena xukuumadda tehraan ay weerartay wadamada kuweyd iyo baxrayn taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee centcom ayaa sheegay inuu soo afjaray mawjadii sagaalaad ee weerarada cusub ee ka dhanka ah iiraan iyadoo washington ay sheegtay in duqeymahaasi ay jawaab u yihiin dilka askartii maraykanka ahaa maraykanka wuxuu sheegay inuu beegsado xarumo talis ciidan difaac cirka goobaha kormeerka xeebaha iyo xarumaha laga hago gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dhanka iiraan warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in weerarada maraykanka ay sababeen dhimashada hal qof iyo dhaawaca hal kale iyadoo qaraxyo laga maqlay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala koonfurta dalka geesta kale iiraan ayaa weeraro ku qaaday dalalka kuweyd iyo baxrayn ciidanka kuweyd ayaa sheegay inay ka hortageen weerar diyaaradaha aan duuliyo lahayn ah halka baxrayn ay sheegtay in nidaamyada difaaca ay qabteen weeraro cirka ah oo iiraan soo qaaday hogaanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa sheegay inay burburiyeen nidaam raadaar oo maraykanka uu leeyahay oo ku yaala saldhigga cali al saalim ee kuweyt ku yaala inkastoo aan si madax bannaan loo xaqiijin sheegashadaasi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in weerarada cusub ay yihiin oo kuwo ku saabsan askar maraykan ah oo lagu dilay gobolka halka wasiirka arrimaha dibadda maraykanka marco rubio uu sheegay in washington ay weli u furan tahay xal diblomaasiyadeed haddii iiraan ay diyaar u tahay wadahadal dhab ah sidoo kale xiisadda ayaa sii saameysay marinka muhiimka ee hormus iyadoo ilaalada kacaanka iiraan ay sheegeen in laba markab oo shidaal ah ay qarxeen kadib markii iskuday ay ku doonayeen inay uga gudbaan marinka hay-adda badda ee britain ayaa sidoo kale sheegtay in markab ku sugnaa meel u dhow xeebaha cumaan uu ku dhacay walax aan la aqoon taasoo dhilisay dab balse shaqaalihii markabkaa si ammaan ah looga daadgureeyey xiisadda u dhexaysa washington iyo tehraan ayaa hadda gashay toddobaadkii labaad iyadoo labada dhinac ay sii wadaan weeraro iyo hanjabaadyo ku saabsan amniga maraakiibta iyo isu socodka shidaalka ee marinka hormuus maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasoo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada gamboole faysal mahad soomaaliya ayaa warbixinta warkan haya xukunkani xaduridaha ah waxaa lagu fuliyey saddex askari oo ka mid ahaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya kaas oo jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay fagaaro ku yaala degmada gamboole galbeedka wilaayada shabeellada dhexe dadweyne fara badan ayaa ka soo qaybgalay halkii uu xukunku ka dhacayay qaadiga maxkamadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaana fagaarahaasi ka akhriyey xukunkii maxkamadda ka soo baxay kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed cali cabdi wuxuu ku jawaabay sidatan haa waa sax waxaan ahay askari ka tirsan dowladda soomaaliya kuna soo tababartay dalka etoobiya muddo shan bilood ah waxaana ka soo baxay akadeemiya hurs xamar ayaan fasax u qaatay intii aan fasaxa ku maqnaa ayaa mujaahidiinta la wareegeen moqokori kadib waxaa loo wareejiyey guutidii aan ka tirsanaa degmada buuluburta anigoo u socdo ayaa mujaahidiinta i soo qabteen askariga labaad ee goobta lagu toogtay waxaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi daahir cumar xuseen oo ku magac dheeraa timijilic waxa uu ka mid ahaa murtadiintii lagu soo tababaray dalka itoobiya isna xukunkiisa qaadiga ayaa mar kale fagaaraha ka akhriyey kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana cabdulaahi daahir cumar xuseen wuxuu ku jawaabay sida tan haa waa sax waxaan ahay askari ka tirsan dowladda soomaaliya kuna soo tababartay dalka itoobiya muddo saddex bilood ah waxaanu ku soo baxay akademiya hurus xamar ayaan aaday intii aan xamar ku maqnaa ayaa mujaahidiintii la wareegeen moqokori kadib waxaa loo soo wareejiyey guutada aan ka tirsanaa degmada buuloburta anigoo u socda ayaa mujaahidiinta gacanta iga soo dhigeen askariga saddexaad waxa uu ahaa saadaq axmed maxamuud caddaan oo loogu naanaysayay ilka case waxa uu ahaa darawalkii wasiirka maaliyadda maamulka ashaadala dirirka ah ee loogu yeeray hirshabeelle murtadka lagu magacaabo cabdiraxiin ciise cadow muddo hal sanno iyo siddeed bilood ayuu darawal u ahaa xukunkiisa qaadiga ayaa faahfaahinaya saadiq axmed maxamuud caddaan siddeed iyo labaatan jir ah loo yaqaano ilka case waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan dowladda riddada soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda hirshabeelle wuxuu darawal u ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda hirshabeelle cabdiraxiin ciise cadow wuxuuna la shaqayn jiray muddo hal san iyo siddeed bilood ah xamar iyo jowhar intii u dhacayso mishaarkiisana wuxuu ahaa bishii saddex boqoloo dollar ayuu qaadan jiray kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane saadiq axmed maxamuud caddaane wuxuu ku jawaabay haa waa sax waxaan ahay darawal ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda maaliyadda hirshabeelle cabdiraxiin ciise cadow ayaan darawal u ahaa waxaan u wadi jiray laba gaari oo qooqan ah midna xamar ayaan ku wada jiray midna jowhar wasiirka iyo ilaaladiisa waxaan mishaar ahaan u qaadan jiray saddex boqoloo dollar bishii anigoo u socdo jowhar ayaa mujaahidiintii gacanta iga soo dhigeen xukunka maxkamadda intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay eedaysanayaasha magacyadooda aan kor ku soo xusnay eedda loo soo jeediyey iyo jawaabtii ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida tan kow niminkaas inay ku dhaceen fal gaalnimo ah nambar labo in lagu fuliyo xadduridda saddex xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda waxaana loo cuskoday maraajicda kale ah suuratulmaa'ida alaaya mi'a wakhamsiin qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaaraa wliyaa'a bacduhum wliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainnahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allahu wa annii rasuulu llah ilaa biixday halaath annafsu binnafs والثيب الزاني المارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلم وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله على ما نشاء وقيل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الآن حان وقت التنفيذ وحنقل دونا إن شاء الله تعالى تنفيذك هلا فوليو إن شاء الله تعالى الله أكبر الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
xiriirka u dhexeeya dowladaha masar iyo eritrea ayaa sii xoogaysanaya xili labadaasi dal xiisad kala dhexayso etoobiya tafaasiisha warkan waxaa eegaya saadaq muumin dalalka masar iyo eleteriya ayaa sii xoojiyey xiriirkooda kadib booqashadii uu madaxweynaha eleteriya isaa-isa afawarkii uu bishii hore ku tegey caasimadda waddankaasi ee qaahira wasiirka arrimaha dibadda eleteriya cismaan saalax iyo dhiggiisa masar beder cabdulcaati ayaa axaddii shalay kula kulmay magaalada qaahira kaas oo la sheegay in ay ka wada hadleen waxa ay ku tilmaameen iskaashiga taariikhiga ah ee labada dal sida ay xogtu tibaaxayso kulankan ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray xaaladaha ka aloosan geeska afrika iyo iskuduubidda muuqishada labada dal ee la xiriira arrimaha gobolka labadan wasiir oo u duurxulaya etoobiya ayaa la sheegay in ay carabka ku adkeeyeen in amniga iyo maamulka badda cas ay yihiin mas-uuliyad u gaar ah dalalka ku teedsan xeebaha masar iyo eleteriya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey si isku mid ah uga soo horjeeday damaca guracan ee batraadiska ah etoobiya ay ku doonayso marinbadeed ay ka xayuubsato dalalka deriska la ah bishii shannaad ee sanadka labada kun labaatan iyo lixda wasiirka arrimaha dibadda etoobiya waxay masar ku eedeysay in ay isku dayeyso inay goddoomiso etoobiya iyadoo abiy axmed horey u sheegay in dalkiisa uusan sii ahaan doonin maxbuus juqraafiyadeed war-saxaafadeed ka soo baxay asmare ayaa lagu sheegay in kulankan uu wasiirka khaarijiga ah ee eleteriya isla qaahira kula yeeshay la taliyaha arrimaha carabta iyo afrika mascad bullaas loogana hadlayey gobolka iyo xoojinta xiriirka asmara iyo washington mahadsanid saadaq howlgal qorshaysan oo lagu dilay sarkaal murtad ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose howlgal xalay mujaahidiintu ka fuliyeen oo gudaha degmada afmadow ee wilaayada jubbada hoose ayaa lagu ikhtiyaalay sarkaal ka tirsan booliska maamulka shaadirarka jubbaland kaasoo lagu magacaabi jiray cabduqaadir xade oo darajadiisu ay ahayd sarkaal laba xidigla ah waxaana lala dilay askari ilaalo u ahaa oo isna lagu magacaabi jiray qalin gate sarkaalka mujaahidiintu khaarijeen ayaa aada u dhibi jiray dadka shacabka ee ku dhaqnaa degmada afmadow jimciyadda qur-aanka kariimka ayaa shahaadooyin u guddoonsiisay boqol iyo konton arday oo xifdisay qur-aanka kariimka kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose cismaan axmed ubo ayaa warbixinta warkan eegaya
waxay ahayd xaflad si hersara loo soo agaasimay islamarkaana lagu maamuusayey ku dhowaada boqol iyo konton arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka sidoo kalena xifdisay xafladdaas oo ka dhacday deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose xafladda waxaa soo qabanqaabiyey jimciyadda qur-aanka kariimka ee taabacsan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona halkii xafladda lagu dhigayey ay ka soo qayb galeen culimo waalidiin ardayda iyo marti sharaf kale warbaahinta islaamiga ah ee landalus oo goobjoog ka ahayd halkii ay ka socotay xafladda ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay ugu horreyn qaar ka mid a ardayda ayaa halkaasi ku sameeyey bandhig ولايتنا قامت للمجد قد رامت خيرت ودامت حركتنا منصورة خيرت ودامت حركتنا منصورة في مقدشو الأسد صاروا لنا الأمجاد حرب على الأوغاد حركة منصورة بجبلة السفلى الكفر في السفلى والفضل للمولى حركة منصورة فلتبشروا يا قوم قد نلت لنا قد صرت حافظ آيه فزت أنا كنا صغارا في بداية عهدنا تتكسر الأقلام في ألعابنا فاليوم صرنا حافظين كتابه ولتانا إياهم قد نلت المنى يا قرة العينين وعدك صادق فجمعت جيل الحق في حفل منى من عامل القرآن جئت مفعما أبغي الوصول وقد بلغت سماءنا culimmadii ka soo qayb gashay xafladda shahaadooyinka lagu siinayey ku dhowaada boqol iyo konton ka arday ayaa waxa ay si weyn uga hadleen ahmiyadda uu leeyahay qur-aanka kariimka iyo barashadiisa iyo barnaamijkan quratu cayn litakriimi alxufaad udaj runtii aad u qeyb badan ahmiyadda tafsiirka qur-aanku ahmiyad aad u weyn mana kala haraan lafdiga qur-aanka iyo macnihiisa iyo aadaabtii iyo dee tadbiiqintii ummaddeenna maanta waxaa la rabaa inay noqoto jiilun qur'aaniyun markay soo barbaarana xaddu tamiis ay gaaraan waa in la baraa iimaaniyaadka waxdaaniyatullaahi subxaanahu wa tacaala xubu rusul waasaxaaba in la baro marka koowaadba intaanba qur-aan iyo wax kale loo bilaabin ayf loo bilaabin wax kaleba aan lagu dayin halkaasaa laga bilaabayaa waana dardaarankii iyo manhajkii ambiyada iyo dadka ambiyada raacsan dhaqankaasay lahaayeen nabiyullaahi ibraahim ilmihiis buu la dardaarmayaa wasaa bihaa ibraahiima baniihi wayacquub yaa baniya ina allaha astafaa lakum uddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun kama marnin duurka salaadiinta oo iyagana si weyn u bogaadiyey xafladaha lagu qabtay deegaanka kuunye barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose maxaad u malaynaysaan owlaaddii xafiday qur-aanka owlaaddii ku camalfashay runtii waxayna xasuusinaysaa oo noo muuqdo tashbiih oo saxaabadii ee sharafka badnayd in maanta la shabbahayo maxaa yeelay saxaabada markii qur-aanka ay xafideen oo cinaaya iyo daryeel ay la yimideen tacliiman wa tacalluman ay la yimideen iyo difaac kitaabka alle ay difaaceen fataxuu mashaariqa alardi wa maqaaribaha waxay furteen cirifka iyo geeska geesa dunida ayay furteen maanta taas ayaa noo muuqanayso kitaabka ilaahay in la tadbiiqanayo oo barashidiisa oo nooc kasta marka waxaan ku dardaarmaa ardaydan ee qur-aanka xafiday ee maanta la gadoonsiinayo shahaado in oo qur-aanka xifdintiisii ayna ka mashquulin cilmin ay ku darsadaan sidoo kale mas-uulka jimciyadda qur-aanka kariimka ayaa isna waxa uu ka hadlay xafladda iyo ujeedkeeda
munaasabad noocan oo kale ah oo jamciyaddu ay hogaaminayso islamarkaana lagu midaynayo madaarista qur-aanka iyo mu'asasaadka ee qur-aaniga ah mumayizaadka markaa looga gol lahaa barnaamijkan wuxuu ahaa kow in kelimada wuxuu ahaa madaarista iyo ummadaba laysu keeno oo micnaha kelimada jamciyat lqur'aan alkariim markii la yidhaahdo waxay ku tusaysaa yacni jamaaca ijtimaac kulan isu imaatin midnimo ayaa jamciyadda magaceeda laga dhansanayaa marka jamciyaddii inay marka ay marka u horeyso maadaama qur-aanka loo idaafeeyey ummaddii inay ku kulanto qof kastoo bulshada ka mid a ama waa waalid amase waa mucallim amase waa arday intaas wax ka soo haray hadduu ganacsada yahana waalidiintu ka mid yahay oo ilmihiisii waxbarasho ku jira haddii culimada ka mid yahana waalidiintu ka mid yahay waa hogaankii ummadda haddii uu macalimiinta ka mid yahana waaba ninkii wadiifadii iyo shaqadii hayay haddii ilmaha iyo dhallinyarada iyo wiilasha iyo gabdhaha yihiinna waaba dadka qur-aanka la baraayay marka jamciyat lqur'aan alkariim cid ka maqan ama ka maqnaan karta ma jirto walidaalika haddii la yidhaahdo maxaa lagu midaysan yahay oo ummadda islaamka meel kastay ku nooshahay midnimadooda ramsi u ah waa kitaabkoodii qur-aanka ah kama marneen waalidiinta oo iyagoo faraxsan la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus gabadhay inkastoo ay dhammaysay iyo ardada ku dhammaysay walaayaadka islaamka ma arkin tan oo kale waxay ku dhammaatay farxad aad aan faraxsanahay aad aan farax boqolkiiba boqol aad aan faraxsanahay intaasoo ardaya qalin jabisay culummada ka soo qayb gashay wallaahi farxad aan la koobi karin waxaan joognaa maanta maalin aad u qiimo badan waxaan ka mid ahay waalidiinta ilmaha ay u qalin jabinayeen cabdulaahi khaalid hooyadiisaan ahay waxaana maanta ka soo qayb galay xafladdan oo aad u qurux badneed maalin waxay ahayd aad u qurux badan maalin aan aad u rajaynayay maalin qalbigayga yani aan ka go'i doonin waxaan aad ugu faraxsanahay xafladan aadka u quruxda badan inaan qayb ka noqday maanta ama maamulkeeda ama maxaa la dhahaa ugu dambeyn xafladdaha ayaa ku soo gabagabowday jawi aad u qurux badan iyadoo ardayda la siiyey shahaadooyin halka mu'asasaadka waxbarasho ee ka soo qayb galay la siiyey shahaadooyin ka turjumayay dadaalka ay u sameeyeen ardayda baratay qur-aanka kariimka
jabhadda t b l f ee tigray ayaa iska diiday cadaadis uga yimid dhanka maraykanka xilli ay kasii darayso colaadda ka jirta dalka etoobiya marwaan maxamed ayaa siyaanba qaadaya dowladda maraykanka ayaa cadaadis ku saaraysa hogaanka t b l f inuu si buuxda u hirgeliyo heshiiskii nabadda ee ka qabsoomay britoria laguna soo afjaray dagaalkii dhiigga badan ku daatay ee labada kun iyo labaatan ilaa labada kun labaiyo labaatan ka dhacay gobolka tigree